waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali warbahinada soomaaliyeed waxay isaga badan yihiin kuwo la isaga furtay beemushtar oo dhaqaale laga raadiyo marka waxay gu kalifay inaan inaan dalsoor bilaabo waa taas marka markii aan go-aansaday inaan bilaabo waxaa iga hor yimid culaysyo kow ka ugu horeeya yahay dhaqaalaha kaasina inta badan dhaqaalaha waxaa laga helaa dad ama beec mushtara ama hay-ado ama waxaas kuwaasna dee waa kuwa aan isleeyahay khaladaad badan bay samaynayaan oo aad saxdid ama aad ceebahooda banaanka soo dhigtid marka laakiin waxaan rajaynaya insha allah in aan taageero fiican shacabka ka heli doono muhimadanadana waa inaan ummadda soomaaliyeed u adeegno in aan muxuu ahaayey midnimada soomaaliyeed ilaalino annagu waxaan ku salaysanahay soomaali midnimo waxaan isagana aada u danaynaynaa in dadku ay isku filaadaan oo laga maarmo baryada shisheeye intaan inaan islaamnimada ilaalino dhaqanka soomaalida inaan ilaalino marka kolley waan yarnahay haddaan bilownay tabar badan ma hayno laakiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaaha yidhaahdo muddo yar gudaheed in aan waxyaalo badan soo bandhigi doono waxa aan xoogga saaraynana waa waxaa ka mid ah baaritaanada ama in aan soo bandhigno khaladaadka jira soomaalida ama gudahooda hayd ka galaan ama dad shisheeye khaladaad ka galaan soomaalida oo aada u badan baad moodaa marka la fiiriyo meel walba khalad baa ka jira markaad dalalka shisheeye joogta anigoo kale hadda london baan ku noolahay soomaalida waa lacaayaa magac xun bay ku leeyihiin marka iyada lafteeda inaan soo celino sharafta soomaalida inaan ku dadaalno oo aan magacoodii iyo qiimahoodii iyo wanaaggii ay lahaayeen ku dadaalno marka waa gartay marka hadda intaad barnaamijka wadeen waxyaale aad soo bandhigteen waxaa ka mid ahaa qandaraas ay midooda yurub siinaysay shirkado ka shaqaynaya ama dhisaya xalane oo muqdisho ku yaala oo la sheegay inaan dad soomaaliya loo ogoleen halkaa inay ka shaqeeyaan bal arintaas sidaad usoo bandhigteen iyo wixii hadda aad ka gaarteen ilaa intii barnaamijkaas aad soo bandhigteen dalsoor muddo yar baan jirnaa oo laba bilood ah saaad sheegaysa barnaamijkaas iyo kuwo kaleba waan samaynay dhowr barnaamij oo baaritaan ama investigationahan samaynay kaas wuxuu ahaa mid aan waxaan helnay warqado caddayn ahoo qandaraas lagu heshiiyey in xarun soomaaliya muqdisho gaar ahaan laga dhiso xaruntaana waxaa ku qoran maxaa warqadaha ku qoran in qof soomaali ah ama asalkiisu soomaali yahay taas weeye ta muxuu ahaa xoogaa culays kale qof asalkiisu soomaali yahay inaan loo ogolaanayn inuu meesha ka shaqeeyo markii qaybta hore ee wejiga hore ee dhismaha laga baxo sidaad og tahayna soomaali badan boqolaal kun oo soomaali ahaa yurub ku nool sharciyada yurub haysta canshuurta bixiya lacagtan european unionku ay ku shaqeeyaan soomaali badan baa ka qayb qaada marka xoogaa taasaa culays noqotay waan soo bandhignay kolley waxaad moodaa weli meeshaan rabnay kama soo bixin heerkaan rabnay mayna gaadhin laakiin durba waxay ku riday cabsi badan iyo inay dhahaan muxuu ahaaye ama marna ay dafiraan marna ay dhahaan kuwa xafiiska european unionka u shaqeeya ee soomaaliya inay dhahaan arrintan waxba kamaanaan ogeyn oo isku dayaan inay brussels eedda saaraan marka laakiin waan wadaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kagama hadhayno ilaa ay raaligelin buuxda ka bixiyaan arrintaasna bedelaan oo ay dhahaan dad soomaali ah inay shaqeeyaan waa loo ogol yahay waana nasiib daro dhulal shisheeye in laisku cunsuriyeeyo waa laiska filaya laakiin dhulkaagii in lagugu cunsuriyeeyo adoo jooga lagu dhaho kama shaqayn kartid waa nasiib daro mana aha european unionka keliya waxaan ogaanay hay-ado badan inay jiraan oo sidaas oo kale ah oo infact oo xaqiiq marka la dhaho aan ku daba jirno waxaan iyadana soo bandhignay hay-ad well vision la dhaho oo saas oo kale iyadana shuruudda ku xidhaysa qofkii u shaqaynaya inuu noqdo qof christian ah waana la ogyahay soomaalida inay dad muslima yihiin waxyaalahaasoo dhan waa takooridda lagu hayo ummadda soomaaliyeed waxyaalaha aan aada ula yaaba waxaa ka mid ahaa markii aan la hadlahayay bi ahaan waa inaad hay-adaha markaad wax ku eedaynayso u sheegto oo dahda eedaasaa jirta waxay igu dhaheen maxaad wax weyn uga dhigaysaa waxyaalaha iga yaabiya waxaa ka mid ahaa inay dhahaan haddaana rabin inaan soomaali shaqaysiin shaqaalo noo noqdo maxaad wax weyn uga dhigaysaa ma war la-aan baa ku haysa ma waxaad sheegtaad la adahay anna waxaan idhi war u kaadiyo dhul soomaaliyeed baad ka shaqaynaysaan waxaanad leedihiin qof soomaali ah nooma shaqaynaya arrintaas miyayna arrin weyn ahayn maya adaa wax weyn raba inaad ka dhigta igu dheheen dhulkan aan jooga baan shisheeyaha ku ahayn qaxootiga ku ahay si qarsoodaha waa la ii cunsuriyeyn karaa laakiin in warqado caddayn ah lagu dhaho kama shaqayn kartid oo xoogaa waa arrin aan la qaadan karin waa wadamada horumaray bay dheheen laakiin soomaaliya wadamada horumaray ma aha marka waxaa waxaad moodaa dadkan shisheeyaha ee soomaalida dembiga ka gelaya ama ku xadgudbaya waxay isku qabaan kalsooni aan caadi ahayn oomana arkaanba inay soomaalida koraan inay khalad ama ceeb tahay marka waxayna kutusaysaa heerkaan hadda joogna soomaali haddaan nahay in la ina hubsaday inaan tabar daran nahay in kalsoonidii naga tagtay madaxda soomaalida kale tusaale ahaan markaad weydiiso waxay ku dhahayaan niyahow arrintaa ma rabna inaan ka hadalno markaad weydiiso qaarkood waxay ku dhahayaan nimankan lacag badan bayna siiyaan ma rabna inaan ceebaysano soomaalidii bay bahdilayaan oo ceebaysanayaan ma soomaalidaad matashaa mise shisheeyaad matashaa maya lacag baan uga baahannaha waa garta marka waxaad ka soo hadashay labada arrimood oo midna midowda yurub qusayso xalano ku saabsan iyo hay-addan wall vision oo iyaduna dad ka shaqaaleynaysay garoowe wa hay-adaha waad ka soo hadashay laakiin ma weydiisay dowladda soomaaliya matalan markay noqoto arrinta xalane ama maamulka matalan puntland oo kale oo garoowe ma weydiisa arrimahaas waxay ka qabaan jawaabsi makaasiya maamulka muqdisho oo kale waan la xidhiidhnay waana arrinta aan kuu sheegay nasiib darrada jirtaa waxay tahay aniga ila yaabeen oo ay dhaheen warniyo dadka maxaad u ceebaysanaysaa warniyo lama hadli karno nimankan waan u baahannahay marka aniga laftaydu arrin waxaan u arkay nasiir darro iska inkastoo aan meel ku naalno oo muddo dagaal iyo dhibis ka soo jiray laakiin haddana ma aha dadka siyaasiyiinta ee ummadda hormuudka u ah in ay kalsooni la-aan intaas la eg ay hayso ayna kala garan waayaan qofka ay matalayaan iyo qofka ay mas-uulka u yihiin intooda badan waxay igu dhaheen iyaho ma rabna inaan ka hadallo qaarkood saan ku sheegahay waxay u badnaayeen inay igu dhahaan nimanka lacag badan bayna siiyaan amniga naga iyagaa sugo oo amisom iyagaa lacagta siiya marka kama xahaysiin karno marka waxaa uga dhib yaraatay inay soomaali ka cadhaysiiyaan oo ay matalayaan intay ka cadhaysiin lahaayeen eurubian qaarkood shaksi ahaan aniga waxay ugu dhaheen iyo mashruuciyaan ka qaadanaa e u da marka mashruucyadaasaan waayaynaa kuwo kale waxay ugu dhaheen arrinta ila yaabisay niyaho baasabooraan haysanaa shisheeye waana laga qaadan haddaan nimanka wax ka sheegno war anuguba waan haystaa waan yurub baan ku noolahay waxaan xaq baad u leedahay soomaali baa tahay qofkii ku dulmiyaya inaad dhahdo dulmiga iga daa marka dhinaca muqdisho waa saa dhinacaan garoowe waxaan la hadalnay cabdi weligaas oo aan arrintaas hal su-aal ka weydiinay waa untan aan kuu sheegahay isaguna wuxuu ka dhigayba arrin aan muhiim si ahayn in la boonbooniyo ama laga hadlo xaq bay uleeyihiin buuri wellvision waa hay-ad christiana macnaha qofkay rabaan inay shaqaalaysiistaan dad badan baa u shaqeeya oo christiana isaga laftiisa uma arkin wax weynba inay tahay in qof soomaali ah dhulkiisii loo diido inuu ka shaqeeyo wax weyn uma arkin marka kolley waa nasiib darro madaxdii soomaalida hadday saas u fikirayaan laakiin waxaan aaminsanahay shacabku weli way nool yihiin dad badan oo soomaali ahoo shacabo ama nala soo xidhiidha ama shaksi ahaan nola kulma baa jira oo dhahaya waa arrin muhiima iyaan la joojinin hala wado shacabku hadduu nool yahayna meel la iska soo qabto waan joognaa insha allahu tacaala laakiin madaxdii waxaad moodaa in ay ayna kala garanaynin mas-uuliyadda saaran waxa ay tahay iyo cidda ay matalayaan iyo waxay meesha u joogaan iyo waxaasoo dhan wixii o dhan baa iskaga dhex qasan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali